إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegestayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaallo ka dhana ciidamada kenya kuwa dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ayaa xalay ka dhacay gobollada dalka qaarkood idaacadda islaamiga ah alfurqaan ayaa waxa ay bilowday waraysiyo muuqaal ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergooyinkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ergooyinkaasi oo isu soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin askar ayaa waxay isu soo dhiibtay walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose toogasha dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa waxay ka dhacday waddanka maraykanka askar ka tirsan xukuumadda kaabuul ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka afghanistan cudurka coronavirus ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu soo ritay in ka badan boqol iyo soddon kun oo ruux oo ameerikaan ah intaa waa qodobadii warka waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dagaallo ayaa xalay waxay ka dhaceen gobollada dalka qaarkood kuwaas oo ka dhan ahaa ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ah iyo ciidamada maamulka jubbaland mid ka mid a dagaaladaasi ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose waxaana lala beegsaday ciidamada kenya ee halkaasi fariisimaha ku leh ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan ka weeraray kenyaatiga waxaana la maqlayay diryaanka hubka wixii khasaaraha ee ka dhashayna faahfaahin dheeriya kama aynaan helin sidoo kale waxaa la weeraray ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo iyo weliba fariisin kale oo isla duleedka kismaayo oo ay ku leeyihiin ciidamada jubbaland sidoo kale waxaa la weeraray ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ciidamadaasi weeraray waxaana la aaminsan yahay in halkaasi khasaarooyin ay ka dhasheen askar ayaa waxay isu soo dhiibtay walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose mahad cubeyd cali ayaa inoo faahfaahinaya xasan siciid cuhmaan iyo cuhmaan maxamed waa laba askari oo isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose kana soo baxsaday ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan qoryooley iyo degmada afgooye oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose askartan ayaa si wada jir ah uga sheekeeyey wixii ku kalifay inay ku biiraan safka dowladda federaalka magaceeye xasan siciid cusmaana laydhahaa waxaan kusoo goostay afgooye baar ismaaciil meeshaan kusoo goostay haddana waxaa joogaa gooyin barow alxamdulilaah ilaahay waa isoo hanuuniyey waa toobakeen had kabacdan ma u laabanayo insha allahu tacaala ciidamada dowladda federaalk ayaa ka tirsaneed goorme ayaad ku biirtay sideese ugu biirtay yaa kugu dhiirigeliyey bal inoo faahfaahi la aniga nin iska shaqaysanaya hoogii soomaalinayo ahay waa laiga dhaadheyey ayaa la iga dhaadheyey waa lii jiiday markaas kabacdi sanad iyo meelahaasaa iidan ahay hadda waa kusoo bahay inuu had kabacdi ilaahay waa isoo hanuuniyey inuu had kabacdi aan u laabanin meeshii aniga raba iska mar ayaa u imaaday had kabacdan ma u laabanayo wuxuu sidoo kale mid ka mid ah askarta ka warramayaa arrin uu la kulmay markii uu ka soo fakanayay ciidamada dowladda federaalka hadda kahor anoo meesha joogay ninaa isu dagaalnay markii aniga isdagaalnay inuu soo baha rabay waa i ogaaday waa i fishilay waa i dacweeyey waa isdagaal kabacdi asagoo hadan waa rasaas liigu dhiibay rasaastii asiga liigu dhiibay waa igu inkiray taasaa isku dagaalnay bistoolada way u qabtay bistoolad markii uu qabtay hal habaa igu soo tuura waa i geftay ana hal habaa ku tuura waa geftay midda labaadaa ugu celay waa ka dhacday kadib waxaa imaaday waa soo lugeeyay waa qaryoolaya imaaday qaryoolaya hal maalin joogay farsooliya lii geeyey ilaa dhexdaana waa halkaasoo ku noolayo askarigan lagu magacaabo siciid cuhmaan ayaa sidoo kale ka sheekeeyey dhibaatada ciidamada dowladda federaalka ay ku hayaan dadka shacabka ah laakiinse in lacag hoog looga qaadanayo haddii waxaas mahaay asiga dhahay furaha laga qaadanayo meel la iska dhigayo meeshaan ha ku taale iska dhaaf laleeyahay ninka wax asiga haynan hoog looga qaadayo mid kale oo ka mid ah askarta soo goosatay ayaa isna ka hadlay habeen uu af libaax ku dhacay laakiinse uu alle ka badbaadiyey laba cawaan markii aanu qorlaane haa anuu halteetee basoole iska wata aa, meel jiira masaajid meeshan kulmay waana si shacab ahaan camal waana ismood wax dhibaatana iga soo galama waa hubaysnaya nimanki meel masaajid oo luuqoo jiiri meeshan isku qabanayay ana waa istaagay yaa waayay mjida hadala yirin ana waan yeray waana ismoodna ka bacdaa ugu dambayntii waxa ay ka warrameen sida loo soo dhoweeyey iyagoona baaq u diray kuwa ku haray safka shisheeyaha iyo soomaalida kale ee la shaqaysaa ka waran bal soo dhaweyntaadi iyo ee, maamuuska aad la kulantay horta maadaama aad aad liisu dhaweey waa mahadsantiin aad iyo aada liisu dhaweeyey wax hadda oo dhibaato hoo haddana oo liwhaaya oo aan sheegi kara haddana ma jiraan askartaas inuu aniga wax u sheego ninkii aniga nambarka hayo si ayidka imaadaan oo isku soo dhiibaan oo islaamnimada jidkeeda soo maraan oo dhibkaas iyo qaharkaas isku dhaafaan saasaa ugu baaqa maalmo uun ka hor ay ahayd markii wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ay soo bandhigtay afar askari oo ka soo goostay xerooyinka ciidamada jubbaland qulqulka askarta ka soo fakanaya dowladda federaalka ayaana ah mid aan la xadidi karin idaacadda islaamiga ah alfurqaan ayaa waxa ay bilowday baahinta waraysiyo muuqaal ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergooyinkii soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka ah ergooyinkaasi oo isu soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin abuubakar ibraahim geedda ayaa warkan inoo haya بسم الله الرحمن الرحيم
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka galaade habeenkii xalay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa bilowday baahinta waraysiyo muuqaalo ah oo ay la yeelatay qaar ka mida ergooyinkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab muuqaaladan oo taxano ahaan doona ayaa habeenada soo socda kusoo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaana habeenkii xalay la baahiyey waraysi ay idaacaddu la yeelatay mid ka mida ergooyinkii maamulka hirshabeelle ismaaciil maxamed raage oo ahaa ergeygii lagu bilaabay muuqaalada waraysiga ah ayaa ugu horeyn ka warbixinaya qaabka ugu dhacay dabinka iyo ujoodooyinka uu u galay magaciy ismaan maxamed rooble waa dhowahay doorashada oo hirshabeellaan ka qayb galay aniga nin baan waday nin daahir amiin jeesaw nin la yidhaahda ayaan un mucaaradku ahayo un macnaha kasoo horjeeday inaan goobta ka leexiyana aan isku dayna nin kalaan wadna yacni ninka aan waday soo maaha ismaan cadaabe ismaan axmed maxamuud albaabkaba kama soo gelinba ninkii wadnay annaga waxaa waaye bannaankaan ugula reebay marka waxba ma aanan dooran na wax dooran waa rabnay oo dee nin baanba wadnay mog tahay laakiin he een, ma suuragelin ilahay xaggiisa ay ka suuragelin yacni ninkii wadnay iyo macal annagaba waa istaan baa naleer bannaanka taga sidoo kale waxa uu ka waramayaa waxyaabihii uu kala kulmay maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waxyaabaha uu ka bartay inta uu ku sugnaa deegaanada ay maamulaan
waxaa badan oon faa'iidnay markii hore dad jahli ahoo dhalaam iska jibaaxaan been hadda waxaa noo caddaatay xaq iyo baadil inay macnaha ay mid dhaheen oo hadda markii hore baadil aan ku soconnaa haddana aan macnaha xaqi fahamne waayo markii hore dimuqraadi iyo barnaamij oo allah ilahi muxuu ahaaye iyo qabiil hadda kitaabaa noola akhrinaya kitaabka wax badanaa ka faa'idna axaadiis badanaa noola akhri riddada waxay tahay noola akhri waxa lagu ridoobaa inayba wax fudud ba yihiin anaga markii hore inaan islaamnimo iskaga dhalanayo weligaa iska joogna sida qabiilka aan iskaga aan macnaha sida qabiilkii yaa sida qabiilka inaan iskagala joognaan aan islaamnimada moodayn haa waa soomaali haddii nahay yaaba gaal dheba wax annaga islaamnimada ku dhala aabbahay ku dhashay aabahey awowey ku dhashay annaga soomaaliyaa nahay waa ku dhalanay islaamnimada annaga saasay aan aan aan aaminsaneen laakiin hadda markii noola wacdi oo wax nala fahamsiiye oo alla- axaadiista aan dhegaysanay oo tafsiirka aan dhegaysanay waxaa noo soo caddaatay wax yar in lagu gaaloobi kara ama lagu ridoobi kara diintana lasoo gala lagana baxa anoo caddaatay yani ugu dambayntii waxa uu fariin baaq ah u diray ergooyinka hadda ku howlan la shaqaynta shisheeyaha iyo sidoo kale kuwii isku xilliga ahaayeen ee ku nool walaaca iyo cabsida ergooyinka doorashada ka qayb galay waxaan leeyahay wixii dhintay waaba dhinteen wixii nooloo hadda imaadana ilaahay toobadooda horta ha aqbalo wixii maqanne waxaan ku baraarujinaa inay macnaha ka soo qayb galaana oo xarakada islaamiga ay imaadaana goobaha ay joogaana oo ilaahay u toobad keenaana intaasaan ku baraarujinaa annaga hadda waa imaadnay meeshaan waxaan kala kulannay soo dhoweyn aad iyo aad u heer sarraysa bini aadan saas wax u soo dhoweeya waa ii dhiman tahay aniga waayo macnaha maxaa ad rabtaa maxaad u baahan tahay maxaa kaa dhiman yaa wax u baahan yaa xanuunsan meel iska weydina waayahan anu ma arag yani meelahaasaan ku jiray wax un lakala dafaa oo macnaha sidburursi iyo lala ila maxaasahay iyo ree fulaan iyo waa arki jira laakiin war yaa wax tabanaya meel laleeyahay waa ii dhiman tahay aniga marka walaayadana waa ku mahadsan yihiin khayr allah ka siiya intii juhdi iyo allah ila maxaasahay iyo dhaqaale iyo xoog iyo maskax ay ku bixiyeen muuqaalada waraysiyadan oo ahaan doona kuwo taxana ah islamarkaana ka kooban dhowr xalqo ayaan habeenada soo socda idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada insha allah
دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان
toogashadad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa ka dhacday waddanka maraykanka maxamed amiin ayaa warkaas inoo faahfaahinaya wararka aynu ka helayno waddanka maraykanka ayaa waxa ay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay uu waddankaasi ka dhacay weerar toogasho ah oo gallaaftay nolosha dad amerikaan ah weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada indianabolis ee gobolka indiana ee waddanka maraykanka waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay soo tabinayso warbaahinta waddankaas wakaaladda wararka ee a b oo soo xiganaysa saraakiil boolis ah ayaa sheegtay in shan ruux oo ay ku jirto haweenay uur leh ay ku dhinteen rasaas weerar toogasho ah oo ka dhacday magaalada indianabolis ee dalka maraykanka saraakiisha booliska ee magaaladan ayaa waxa ay sheegeen in ay jiraan dad kale oo ku dhaawacmay weerarkan inkastoo aysan sheegin cadadda rasmiga ah laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in hal qof kale oo rag ah uu ku dhaawacmay toogashadan loo qaaday goobaha caafimaadka walow aysan xaqiijinin warkaas laamaha ammaanka war ka soo baxay booliska ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka ay ka heleen dhammaan dadka ku dhintay weerarka guri ku yaala wadada adamis ee magaalada waxaana sidoo kale lagu muujiyey warka ka soo baxay booliska walaac xogan oo ku aadan weerarkan geystay khasaaraha nafeed taliyaha waaxda booliska ee gobolka indiana ayaa dhankiisa waxa uu ku tilmaamay in ay tahay dhacdadan dhacdadii ugu weyneed ee ka dhacda magaalada in ka badan toban sano waxa uuna intaasi ku daray in toogashadan aysan u muuqan mid ficil kadis ah balse ay tahay weerar qorsheysan weerarkan dhiiga badan uu ku daatay ayaa noqonaya weerarkii ugu horreeyey tan iyo markii loo caleema saaray madaxweyne joe baidan inuu noqdo madaxweynihii afartan iyo lixaad ee dalka maraykanka askar ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka afghanistan cudurka coronavirusna saacadihii lasoo dhaafay waxa uu soo ritay in ka badan boqol iyo soddon kun oo ruux oo amerikaan ah maxamed ciise ayaa wararkan inoo faahfaahinaya weeraradan ayaa waxay ka kala dhaceen deegaanada berji joorti iyo doolad qalca oo ka wada tirsan gobolka lowjer ee waddanka afghanistan ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ayaa weeraradan waxay ku dileen afar askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul halka tiro kalena ay ku dhaawaceen sidoo kale mujaahidiinta ayaa waxay gacanta ku dhigeen gaari ay lahayeen askarta kaabul iyo hub ay wateen ciidamada la weeraray sidoo kale weerar ka dhacay isla gobolka lowjer ayaa mujaahidiintu waxay ku dileen sarkaal ka tirsan ciidamada afghanistan iyagoona ka furtay qori uu ku hubaysnaa dhanka kale wadanka maraykanka waxaa laga diiwaangeliyey kumanaan kiisas cusub oo hor leh ee caabuqa covid sagaal iyo toban ah xili wadanka uu wax xal ah uu la-yahay kahortaga fayraska dilaaga ah ee galaaftay nolosha dad badan oo amerikaan ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay wadanka maraykanka waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan boqol iyo soddon kun oo kiisas cusub ah iyo in ka badan boqol iyo toddobaatan dhimasho sida ay ku dhawaaqday jaamacadda job hopkins ee laga leeyahay wadanka maraykanka jaamacadda oo si joogto ah u diiwaangelisa kiisaska cudurka coronavirus ayaa maalintii shalay daabacday in gudaha wadanka maraykanka uu covid sagaal iyo toban kusoo ritay bukaano gaaraya boqol iyo soddon kun afar boqol siddeetan iyo shan ruux halka tirada dadka cudurka afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay uu dilayna ay ku sheegtay kun toddoba boqol lixdan iyo sagaal ruux wadanka maraykanka ayaa hoggaan ku ahaya dalalka caalamka ee uu saameynta daran ku yeeshay fayraska loo yaqaano covid sagaal iyo toban wadarta guud dadka u dhintay gudaha wadanka maraykanka tan iyo markii uu cudurkan ka dilaacay wadankaas ayaa waxay gaaraysaa afar boqol labaatan iyo sagaal kun shan boqol iyo lix ruux sidoo kale tirada dadka amerikaanka ah ee la il daran caabuq waxay ayadana maraysaa shan iyo labaatan milyan toddoba boqol iyo afar kun saddex boqol toddobaatan iyo laba ruux warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga inta